sida aad warkaba ku maqlayseen magaalada kismaayo ayaa caawa yara dekan kadib saacado markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay magaalada ka baxeen ciidamada huwanta ayaa ku sugan duleedka magaalada goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in ugu yaraan afar qof maanta magaalada lagu dilo oo dilalkaasina ay geysteen kooxo bastoolada ku hubaysan maleeshiyada ururka al-shabaab iyo gawaaridooda dagaalka ayaa usoo baxay dhinaca wadada soo aada degmada jilib iyadoo wararka la helayana ay sheegayaan in qaar ka tirsan al-shabaab ay gaareen deegaano ku dhowdhow baraawe mid ka mid a dadka ku nool magaalada kismaayo oo sababo amni magaciisa aan u qarinay ayaa v o e da uga waramay xaaladda kismaayo sida ay tahay maanta magaalada gudaheeda xaalkeedu waa ka yara degan yahay marka laga reebo goobihii xaruntii degmada iyo saldhigii booliiska oo dadana ilaa saaka ay kusoo qamaameen ay diidanhayeen ay kulelaqaysanayeen kuraaskii iyo xasiisadii miisaska sidoo kale magaalada waa iska degan tahay dadkii banaanka usoo fasaxeen waa yaabayihin dadka maamulka horena magaalada waa ka baxay maamulkii sabaa soo socdayna ma soo gaarin dadka cabsi badan baa haysta
dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay ka bixitaanka ururka al-shabaab ee kismaayo wasiirka difaaca ayaa sheegay in ciidamada huwanta ee magaalada shalay soo gaaray ay qaybo ka yihiin dadaalka dalka soomaaliya looga xoreynayo ururka al-shabaab dhinaca kale abaanduulyaha ciidamada dowladda soomaaliya jenaraal cabdikariin yuusuf dhagabadan ayaa sheegay in ciidamada kenya iyo dowladduba aysan gudaha u geli karin magaalada kismaayo
waxaanan amar ku dhiibnay in aan xilliga hadda ah magaalada la geli kari oo magaalada geesaha laga bedelo oo laga dego laakiin aan la dhex geli karin magaalada gudaheeda iyadoo sababo badan aanu sababayna sababahaas oo ah yacni xag miino oo ku jirta xag nabadgelyada dadka shacabka ay ku jirto xag amniga sugitaankiisa ay tahay in dad badanu ay wax iska bi'bi'iyaan ay suurto geli kadho haddana waxaanu ka dadaalaynaa sidii shacabka iyo naftooda iyo maalkooduba ay u badbaadaan waxaan ka joojinay ciidamadu inaysan gelin magaalada magaalada ciidamadu waxay ka fadhiyaan geesahay ka fadhiyaan si kastaba ha noqotee xaaladda magaalada kismaayo ayaan la ogaan karin waxa ay ku dambeyn doonto waxaana jirta cabsi ay qabaan dad badan oo sheegaya inay dhici karta in maamulka magaaladaasi ay isku qabsadaan maleeshiyaadka faraha badan ee soomaalida ah oo mid walba ah isaga uu doonayo magaalada